wararka laga helayo gobolka axmaarada ee dalka itoobiya ayaa tilmaamaya in halkaas duqeymo ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka xukuumadda adis ababa warbaahinta gudaha dalka itoobiya ayaa tabanaya in diyaaradaha darooneska ee ciidamada itoobiya ay si bareer ah u duqeeyeen dad shacab ah oo ku sugan gobolka axmaarada kuwaas oo ay gaarsiiyeen khasaare kala duwan eelo xog ogaal ah ayaa sheegay in isbuucii lasoo dhaafay oo keliya ciidamada itoobiya ay gobolkaas ku dileen dad ka badan boqol ruux kuwaas oo ay u beegsadeen siyaabo kala duwan hay-adaha maxalliga ee dalka itoobiya ayaa xukuumadda adis aba ugu baaqay inay joojiso duqeymaha ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah